Deegaanka Xaaji Weyne ee Daaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa laga dhagax dhigay dhismaha masaajid weyn oo laga dhisayo deegaanka. Madasha dhagax dhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka. Cabdiqaadir maxamed cabdiraxmaan oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey dhismaha masaajidka.
maanta waxaa farxad noo ah inaan muxuu ahaayey ka soo qayb galno dhagaxdhig masjidka muxuu ahaayey baaba faarax salaad Ee, farxad bay noo tahay Ee, waxaa noo muuqata in muxuu ahaayey dadka deegaanka ay masjidkan baahi weyn u qabeen Ee, maanta laga bilaabo waxaad hesheen masjid baad hesheen Ee, waad ku cibaadeysan doontaan Ee, aad muxuu ahaayey qur-aanka ku akhrisan doontaan insha allah Ee, waxaan kaloo ku dari lahaa ee, oo kusoo gabagabeynaya dadkii ka qayb qaatay oo muxuu ahaay la baxay ee, dhaqaalihii lagu lagu dhisi lahaa masjidka ee, iyo dadkii soo qabaqaabiyeyba waxaan leeyahay ilaahay ajir xasanaad ha ka siiyo Ee, siduu sheekha noo sheegayba ee, ninkii muxuu ahaay masjid dhisa ilaahay baa masjid uga dhisaya muxuu ahaayey ee, jannada Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa soo dhoweeyey masjidka laga dhisayo deegaanka.
farxaddayda aad u weyn waxay tahay in xaaja weyne ee, loo dhagax dhigayo masjidkii ugu horreeyey oo dhagaxa ahaa taasaan saakay nasiib u yeelanay waana ku faraxsannahay farxadda in wax la soo koobi karo ma ahan Ee, insha allahu biidnillaah ee, ninkii sadaqadaas jaariyada la baxayna ilaahay sawaab ha ka siiyo taasoo maantaan oga goleynaya inaan meeshaas masaajidkaas oo beytullaahiga ah oo walaal walaalaha ka mid ah oo walaalkeenna ah uu noo soo yaboohay isagana waxaan leenahay ajir dheeraad allaha siiyo wuxuu u baxsadayna beddelkeeda oo kheyr qaba allaha siiyo haddii waalidkiisa uu u bixiyeyna waalidkiisa wuxuu ugu bixiyey ilaahay hadduu jiran yahay allaha ugu caafiyo hadduu qiyaamo ugu niyeystayna hadda qiyaamada allaha ugu shafeeco walaalkeenna soo baxsan intaasaan leenahay
halkan waxaan iskugu nimid walaalaha walaalka mida ee beesha ka mid a halkan masaajid kula baxay ayaan halkan iskugu imid dhagax dhigiisa alxamdulilah ilaahay baa mahadle inta waxaan iskugu imaanay oon dhagax dhigi haynaa masaajidkii maxamed faarax oo baaba faarax ku magacaabnaa oo maxamed faarax salaad uu noo dhisayey ayaa maanta dhagax dhigiisa ka soo qayb galna oon dhagax dhigi haynaa nasiibaan u yeelanay alxamdulilah isagana waan u duceynay allah barakeeyo adduun aakhiraba deegaanka xaaji weyne ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ayaa horey ugu jirin masaajid weyn oo dadka deegaanka ku cibaadaystaan